الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب مثل المؤمن مثل النخلة ruuxa mu'minkaa sifadiisa iyo tilmaantiisu ee waa geedka timirta ah oo kale ama maselkii iyo sifadii weeye bal xaggay iska shabahayaan waa inoo dambaysaa xadiidkan kuba arki doonaa mahalu lmu'mini mahalu nakhlati haddii miimta la kasriyo oo saadana la reebana isla macnuun bay noqonayaan wuxuu yihi markaa imaamku raximah اllahu tacaala xadaثnaa yaxya bnu ayuba waqutaybaة bnu saciidi wacaliy bnu xujrin الsacdiyu wlafdu liyaxya qaaluu saddexdooduba waxay yidhaaheen lafdiga yaxya hala ahaado ibnu ayube xadaثnaa ismaaciilu yacnuuna bna jacfarin ismaaciilkan waxay ula jeedaan ina jacfar wuxuu yihi markaa ismaaciil akhbaranii cabdullaahi bnu dinaarin annahu samica cabdullaahi bna cumara yaquulu qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulkii ilaahay baa wuxuu yidhi ina min ashajari dhirta waxaa ka mid ah shajaratan geed baa ka mid ah laa yasqudu aanu dhacahayn oonu daadanahayn waraqoha caleenteedu oo waqtiyadan dee imaka dhirtu waatan waqtiyada qaarkood caleentuba ay ka daadato haddana dib buu waqti dambe u magoolaa iyada caleenteedu waa caleen joogto ah oo marna caleenteedu aanay dhicin wa innahaa shajaradaasna mahalu lmuslimi ruuxa muslimka oo kale weeye isagay shabbahaysaa la mid tahay xagga khayrka iyo nafciga badan ay leedahay iyo guud ahaan iyadoo wada nafci iyo waxtar un ah efaxadisuunii ii warama maa hiya waxa ay tahay oo geedkaasi ku yahay balgarta oo ii sheega rasuulka ilaahay baa saxaabadiibuu ku yidhi tan fawaqaca way dhaceen baa ibnu cumar yidhi annaasu dadkii fii shajari lbawaadii jamcu baadiyatin weeye waa baadiyaha dhirtiisii oo macnaa geedkan ay ku intifaacayaane agtooda kuba sugane galab iyo subaxba ay arkaan bal ay dee nafcigiisana ay cunaan ay kuba intifaacaan halkaa umay malaynba ruuxna taas umuu qaadan dee waxaan nin ahayn keliya ama ibnu cumar ee dhirtii baadiyadee kaba durugsanayd bay ku dhaceento macnaa fikirkoodi iyo wahamkoodii baa xaggaa u kacay markaasaa waxay bilaabeen dee ninba geedkii uu islahaa malaa waa geedkaa inay magacaabaan dhir malaha aan dee caleentu ka daadan oy baadiye ku yaqaaneen iyo waxyaalaha caynkaasa inay magacaabaan taas bay dadka kuba dhaceen qaala cabdullaahi baa wuxuu yidhi waa cabdullaahi bnu cumar wawaqaca fii nafsii naftayda waxa ku dhacay annaha nakhlatu inay geedka timirtaa ay tahay nakhlada kolley qariinana way jirtay dee meeshii rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh arrinkiisan iyo su-aashiisanba dee qariino soo saartay baaba jirtay isagu u baraarugay laakiin aanay iyagu u baraarugin abubakar iyo cumar iyana way fadhiyaan iyo dadka waaweyne fastaxyaytu waan xishooday wuxuu la xishooday dadkan meesha joogay buu isagu ugu yaraa oo sida laftii bukhaari wariyey toban bay ahaayeenoo isagaa ugu yaraa dee akaabirtiina way joogeen cumar iyo abubakar iyo baa joogay markaasuu xishooday inuu halkaa kaba hadlo dee iyaguna wax sheeg sheege kii uu rasuulka ilaahay u jeedayna muu ahayn uma qaaluu waxay yidhaaheen xadinaa maa hiya yaa rasuulallah xadinaa noo sheeg oo noogu waran maa hiya shajaradaasi kuu yahay ama ay tahay yaa rasuulallahi rasuulkii ilaahayow qaala wuxuu uhi ibnu cumar faqaala rasuulkii ilaahay baa yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh iyo nakhlatu waa si ibnu cumar qalbigiisa ku soo dhacday waa geedka timirta ah nakhlada weeye taas baa rasuulka ilaahay yidhi qaala ibnu cumar baa wuxuu yihi fadakartu waxaan u sheegay daalika licumar waa markii majliskii laga tegey ayuu aabbihii u sheegay inuu isagu arrinkan gartay qalbigiisa ay ku soo dhacday laakiin uu xishooday qaala markaa cumar baa wuxuu yidhi laan takuuna inaad ahaatid qulta mid yidhi hiya nakhlatu oo markaa majliskii inaad kaba sheegto oo tidhaaho geedkan aadna weydiinaysaa rasuulkii ilaahay oo waa geedkan timirtaa ayaa axabu ilaya aniga xaggayga looga jacayl badayoon kaba jeclahay min kada wakadaa waxaaya waxaa adigu waa wuxuu magacaabo adduunyaha sida xumru nicam oo kale oo waxyaalaha dadku ay xiiseeyaan ay jecel yihiin inay helaan inaan taas helo adoo markaa sheega waxaan aad fahamtay ee dadkii kaa waaweynaa ay fahmi waayeen rasuulka ilaahay dee suu arrintaada uba garto fahamkaagan bal uu kugu duceeyo lagugu ammaano dee cumarna sharaf bay u noqonaysee kaas baan waxyaalahaas oo kale aan kaba jeclaa taas buuli bal xadiidka duruqdiisu way noo socotaa haddii a la yidhaah kollay abwaabtan inooga horraysa jannana waa axaadiis adigu dee malaa kollay abwaabo kala duwan geli lahayd ayuu sheekhu raximahullahu tacaala meelahan uu kuba soo arooriyey xalayna dee kuwii aan soobahaynay waan soo aragnay oo masalkan oo kale oo rasul mahalulmu'mini ka zarciyo taas waataynu soo aragnay bal dee rasuulka ilaahayna markaa dee maselka waxaa loolaba yimaadaa waa idaax iyo caddayn iyo muujin wax bal hagaag si suuradiisii looguba caddeeyo rasuulka ilaahayna amsaal kala duwan baabay noogaba sugnaato culimmada qaarkoodna ay kutub khaas ay kuba khaas yeeleen oo amsaashii rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh barhkood mu'alafaad gaara ay kuba ururiyeen taas baabay tahay kana dee axaadiisii amsaashaas ayuu kaba mid yahay ee bal xadiidku duruq baa inoo dambaysay horta waxyaalaha inooguba sugan xadiidka ee fawaa'iday halkan a'immadu ay noo ay dee xadiidka ka yidhaa kaba qaateen waxa kaba mid ah istixbaab ama dee istixbaabka ay mustaxab tahayba ninkii caalimka ah inuu dee mas'alo si uu dadkan asxaabtiisa talaamiidiisa fahamkoodii uguba ikhtibaaro bal dee ugu dhiiriyo inay fikiraan ay waxii bal u fiirsadaan oo taasna istimba dee fahamkaa iyo fikirkaas oo kale waxyaala markii hore ka qarsoonaababa iyaga ugu muuqanaya fikirka ay fikireen bal si ay taasi uba dhacdo masaa-ishii caynkaas ayada uu weydiinaya taas baaba kaba mid ah waana tan dee culimmadu kolley kutubtooda masaa'il kala duwan oy alghaza ama laqzi kaba cabiraan luqzi oo kaleo halxidhaalo oo kalea iyo waxyaalo ay soba maalan laba yimaadaan ay kuba sheegaan laakiin bal xadiid abu daawuud warinaya wuxuu ahaaba rasuulka ilaahay inuu nahiyey naha can aluqluudaati rasuulka ilaahay wuxuu nahiyey aluqluudaat awsaaci oo xadiidkaa dadkii wariyey ka mid ahabaa wuxuu ku fasiray isticaab almasaa'il waa masaa-isha teeda ad adag oo kale bal kolley xadiidkaasi wuxuu ku xambaaran yahay marka looga jeedo ruuxan la weydiinayo si loogu cajsigeliyo ama isagii dee markuu tangaada la muujiyo inaanu wax garanayno halkaa isagii lagu rido dee khajilaad uu khajilayo aan wax faham iyo bal maslaxadan aan loogaba jeedin ruuxan tacjiiskii iyo tacanutiyo loogaba jeedo bal masalada ku dayo hadhow ha qaldamo oo qaladkiisa la doonayo taas bay tahay ee baabkana ama umuurtan rasuulka ilaahay la yimina taa bay kaba baxsanto bal taas gaar waa laynoogu diiday laakiin wixii kale ee bal fikir intay u baahan yihiin laysu sheegayo si halkan wax looguba fahmo bal taas oo kale ee nooc ikhtibaarbaa aan tacjiiz ahayn ruuxii oo la doonayo zalladiisa iyo qaladkiisa aan ahayn dee baasi kuma sugna waana tan xadiidka inooguma sugan bal dee darb lamhaal walashbaahna xadiidkan iyo axaadiid kala duwanba way nooguma sugantahe arrintan ibnu cumar yeelayna waxay culimmadu yidhaah waxay nooguba sugan dee dadkii waaweynaa xurmayntoodii iyo maamuuskoodii oo imika wuxuu la xishooday ee uu sheegi waayey waxaan uu isagu fahmay ee uu gartay weliba dee garasho ahayd waa dadkan waaweyn oo uu dhowrayeyba laakiin culimmadii waxay yidhahaan bal dee taasi waa arsax oo ruuxii sakiirkaa ee masaladii garanayay iyadoo dadka waaweyn ay joogaan inuu iyaga ku daayo inay hadlaan oo hadalkii iyaga u daysta weeye laakiin hadday dhacdaba dee inaan cid kibaartii ka mid oo masaladii garatay aanay jirin marka caynkaasa way u habboon tahay wax maanicina ma jiro inuu dee markaa sheego marka cidi garan weydo san oo kale loo aamusay laakiin marka hore iyagii uu hadalkii u daynayo iyo dhowrid uu iyaga dhowrayo xurmaynayo inuu aamuso dee ki yaraa maca alkibaar waa wax dee xadiidkan ay noogaba suganeen laakiin hadday gaadho heer ay garanba waayaan isagii uu yahay ka garanaya markaa wuu sheegayaa war taasba wey xagga nakliga iyo tashbiihiisan bal xadiidka duruqdiisa dame markan gaadhno ayaan eegi doonaa biidn illaahi tacaala in arrinkan cumare uu isagu cumar dee uu uu ku farxay dee uu jeclaa inuu inankiisu sheegana kalle waa shay iska dabiici oo ruux ilmihiisi iyo dee inuu ruux najiib oo fahima dee oo dakiya uu noqdo kaasi ama way farax gelinaysaa de arrintanna iyadoo taas uu waqtigii rasuulka ilaahay ama majliskiisii uu kaba sheego in ama ha lagu ammaano ama rasuulka ilaahay ha ugu duceeyo ha muuqato fahmada uu leeyahay oo bal taas oo kalena waa dee arrintan uu isagu tan u jeclaysanayay ee uguba farxayay bay tan cumarna tahay xdثnي محمد بن عbayd الغbري qال xdثna حmاd بن زaيد qال xdثna أyوب عن أbي الkhليل الضبعي عن مجاهد عن بن عمر qال أنه qاaل bal dadkan waa dadayn hore usoo wada aragnay أbوالkhليل الضبcina صاaلح بن أbي maryم baa la yidhaahaayo hore waynu usoo waragno dee dhowr meelood buu kitaabka kagaba sugan yahay أyuubka أbوالkhليل kaba warinayaana waa أyuب السkhtiyani oo walow dee siqaara taabicin yahay ninkana aanay u sugin inuu taabicinimo laakiin waa isla da- bay ahayd isla mucaasaroodeen laakiin dee ayuub waxbuu arkay cid saxaabadii ka mid ah waana kan kaba warinaya wuxuu ihi haddaba ibnu cumar qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama yowman maalin buu ku yidhi liasxaabi qariinana way jirto shay geedkan timirta ay kala soo bixi jireen oo jubmaar la odhanayaa la keenay markaasna laba hayay rasuulka ilaahay baa deeta wuxuu idhi akhbiruunii waxay iiga warantaan oo ii sheegtaan can shajaratin geed mahaluhaa iyada sifadeeda iyo tilmaanteedu mahalu lmu'mini ruuxa mu'minkaa xagga khayr badnida iyo nafciga badan iyo waxtarka badan ay leedahay mu'minkii laba mid ah fajacala alqowmu qowmkii waxay gudagaleen yadkuruuna inay sheegayaan shajaran dhir min shajari lbawaadiyi dhirtii baadiyaha kaba mid ah geedkan agtooda ku sugan qariino iyo wax kaba midiina hortoodii uu yaallo ama ay arkayeen umay baraarugin walow ibnu cumar wuu baraarugay ee dhirtii baadiyaha ayay u kaceen kuwiibay sheeg sheegeen oo midba geed buu magacaabay ee manaanay garan qaala ibnu cumara ina cumar baa wuxuu yidhi wa ulqiya waxaa lagu tuuray fii naftii naftayda lagu riday macnaa waa wixii uu fahmay aw ruuci ruucuna waa alqalbu iyo anafsiyo taasba weeye ra-duna way damisan tahay oo ruuc oo de haddii rawc la yidhaaho imaka ra-da un la fadxiyo argagaxiiyoba taas bay noqonaysaa oo lan turaaco waa ti aynu halkii rasuulka ilaahay sifaadkiisii iyo shajaacadiisii iyo kuba soo marnay markaa rawcu waa argagaxa iyo cabsida oo kale laakiin ruuc haddii ra-da un la damiyo waa intaasaa uba dhaxayse waa anafsu waalqalb waa nafta iyo qalbiga sida xadiidkuba yimi ina ruuxa alqudsi nafasa fii ruuci annahu lan tamuuta nafsa xataa tastakmila risqaha waajalaha faataqu llah waajmiluu fi dalab wa ruuxa alqudus waa jibriil baa wuxuu kusoo tuuray ku riday waa ilhaamkii ruucayga macnaa qalbigaygu wuxuu kusoo tuuray nafna inaanay dhibanayn ilaahay risiqeediiyo ajasheedii dhammaysatee ilaahay ka cabsada oo dalabkaa risqiga dalbaysaan fiicno iyo wax xaaraamaha ku dalbina iyo dee dariiq shubha ay kuba sugan tahay bal markaa laftigaa ina ruuxa alqudsi nafasa fii ruuci oo ra-du way damisan tahay xadiidkaasna waa qalbigaygii haddaba qalbigaygii baa waxaa lagu riday annaha nakhlatu macnaa waxaan dareeyay inay geedka timirtaa tahay fajacaltu waxaan bilaabay gudagalay uriidu inaan doonayo an aquulaha inaan idhaaho on idhaaho rasuulka ilaahay iyo nakhlatu faidaa asnaanu lqowmi faidaa uu wuxuu baaban arkay oo igu soo kadiyay asnaanu lqowmi qowmka raggii odayaashooda ahaa waa kibaartii odayaashii macnaa xaadiruuna inay yoohayn kuwa jooga faidaa asnaanu lqowmi xaadiruuna inay majliskii fadhiyaan lafdi bukhaarina sidaan marka horeba sheegay ee wuxuu yidhi waa waxaa noqday caashiru casharatin ana asqaruhum waa toban anugu ka ugu yar aan ahay ayaaban ahaa sagaalka kale way ka waaweyneen aabihii baa joogaya abubakar iyo faahaabu markaasaa waxaan ka hayibaystay an atakallama inaan hadlo oo dadkaa dhexdooda odayaashaan kaba hadlo ayaan waxa weeyaan ka haybaysoon ka xishoodayba falamaa sakatuu markay aamuseen ee ay garan waayeen ayuu qaala yidhi rasuulullaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay iyo nakhlatu geedka timirta ah weeye oo geedkaasi waa geedkan timirta ah ee waxaa inoo dambaysa riwaayana wax geedka timirta ah ka midina meeshii inay yaaleen oo qariino wax lagu fahmo markaa ahayd laguma garto waana arrinkuu u baraarugay ibnu cumar bal xadiidka weli duruqda inoo dambaysa waana xadiidkan ibnu cumarun waxa baabka inooguba sugan ee duruqda dambe o dhammina waa xadiidkan iyo asaaniidiisiie ta iyada inoogu suganna waxa weeye waa geedka timirta fadligiis waa kaa rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh kala mid dhigay in waxa weeye in rasuulka dee shaksigai mu'minka ahaa kale culimaduna wejhu shabahan waxay kuma sheegeen waa qowlkooda ugu raajaxsan ama aqwaasha kale waa aqwaal iska daciifay noqonaysaaye jaanibkan muslimka iyo geedku iska shabahaya timirtii inay tahay waa khayrkeeda badan oo sidaa xadiidka inoogu sugan laa yasqudu waraqaha hadhkeedu waa hadhkaa joogtada ahoo caleentu kama dhacdo midhahan fiican ee dee lagu intifaacayo horena inuu usoo marayba waxa weeyaan baytun laa tamra fiihi jiyaacun ahlu bal maalan taas midhahaas bay leedahay ee dee taas gees kalena waxa ay yidhaahaan culimmadu geedkeedii marka la eega midhaheedu marka ugu horreeyay soo baxaan ee dalciga ama dee taas balxigii ay noqdaan ilaa ay ka engegayaan anwaac bay noqdaane intaba waa la cunaayo waa laguba intifaacaa xagga marka la eego geedkeedana marka ay engegto oo kale dee waa tan manaafic badanoo qorigeeda dee xataa rasuulka ilaahay masjidkiisii baaba kaba dhisnaaye dee waa tan tiriddeeda marka la eego tirar bay kaba yeelanayeen oo kale laamaheeda waxay kaba dhiganayeen waxaa saqaf oo kale uba noqdo taasay kaba dhiganayeen xaabay kaba dhiganayeen ulay ka samaysanayeen xadhko xasiirkooda iyo cawdoodu iyaday ka jeexi jireenoo iyaday kaba samaysanayeenoo bal nafcigeedaa badanoo wax kastoo iyada kaba mid ah waa lagu intifaacaa bal dee marka iyadoo dhan lasoo wada dhaafo laftan dee timirta inagu dee waa taa la daadiye iyaga xoolahooday calaf u ahayd way u tumi jireen horena waa ti aynuu soo marnay asma iyo inay tidhi meesh durugsan baan ka soo ururinayay faraskaan ugama soo ururinayo lafaan timirtaa lama daadin jirine waa la ururin jirayoo way jejebin jireenay u tumi jireenoo markaasay fardahooda iyo geelooda iyo taas geelooda labadaba ayaa calaf loogaba dhigayay oo xataa dee laftaas ayaa iyaduna waxtar lahayd manfaco lahayd inteeda kalena manfacay leedahay haddaba arrinku waxa weeyaan khayrkeedaa badan iska daa shakligeedan iyo samarkeeda iyo waxyaalaha iyadoo wada manfaco ah wada waxtara ayaa dee ruuxii mu'minkaana waa dhammaantii waada khayrun daacaadkiisa badan akhlaaqdiisa fiican iyo imika hadday tahay salaad iyo soom iyo sadaqa iyo sila iyo wuxuu laba imanayo macno waa dee ruuxii mu'minka hadday iimaanta iyo hadday acmaashii kale kaba soo fulaysatay hadday akhlaaq ruuxii diintiisa kuba dhaqmaya isagana waa kaa wada waxtarka ah jaanibkaas weeye jaanibka shabah uu yahay ama waxyaalaha kale ay yidhaaheen bobarkood iyadoo dhirta waxay kaga duwan tahay haddii inteedan sare la gooyo geedkuu engegayaa dhirta kale way dib unbay uba bixi markaa ruuxii bay la mid tahay oo dee ruuxana kurta haddii laga gooyo markaa isaguna waa dhintaa oo marka dambe taas oo kale dee wax mu'minkii u khaasa maaha gaal iyo islaamba de haddii taa laga gooyo waa waxay wadaagsanayaan iyo bal waxyaalahay kaydha yidhaaheen laakiin bal taas oo kale yidhaaheen waxaa kaloo barhkood ay dee soo naqliyaan kutubta fiqigaan sabajuuriyana keyrkood iyo waabay dhacdaa inay kaba dhigeen in waxa weeyaan wixii ka hadhay baqaaya diini aadam in lagaba abuuray oo bal maalan taasna wax dee inoo sugaan ma wax dee kolay ah raad aan leenahay raad buu leeyahay ma la ictimaadsan karo waxa ay soo naqliyaaday kaba dhigaanbo dee waa diinadaasa laga abuuro cidaa kale habay noqonaysaa dadkii iyadana waxaan filaya waxa la ictimaadsado ma haddee kutubta qaarkood haba dhacda hadalladaasi haba dhaceene ee laakiin bal jaanibka shabahu kaasba weeye xdثna abu bkr بن أbي شhaybة وبن أbي cمر qال xdثna سفyاn بن عyynة عن بن أbي نجيح عن مجاهد qال أنه qاaل صaحبت بن cمر إلى المdينة wa xadيiثkii بن cمr eg markii ugu horeysay cabdاللahi بن dinar baa ka warinayay waa taynu soo aragnay sanadkii ku xigay مuجاahid بن jبr ayaa kaba warinaya iبن cمر imika kii مuجاahid baa duruq yeelanayo markii hore abulkhaliil adubaci saalix ibnu abi maryam baa mujaahid ka wariyey iminkana waxaa ka warinaya ibnu abi najiix cabdullaahi ibnu abi najiix oo isaguna mufasiroo macruufa kitaabkana meelo kala duwan kagaba sugan ayaa ibnu mujaahid kaba warinaya bal waanay inoo socon doontaa duruqdu haddaba mujaahid baa wuxuu yihi saxibtu ibnu cumare ina cumar baan raacay ila lmadiinati madiina waxaa la arkaa maka inay ka wada yimaadeen ilaa madiinaan u raacay famaa samictuhu maan maqlin ibnu cumar yuxadiثu xaalu waramaya can rasuuli اllaahi salى اllahu عalayhi wasalam ilaa xadiiثa waaxidan xadiid keliya mooye waa musaafo dheer ayaamay wada socdeenoo bal maka haddaan eegnay ilaa madiina de ayaamay socodkoodaas kuma jireen haddana wuxuu leeyahay intaa xadiid keliyaan kaba maqlayo waa waracoodii xalaal miiradkoodii iyo iyagoo kaba cabsanaya dee hadday xadiidkii rasuulka ilaahay badsadaan in qalad kaba dhaco dee rasuulka ilaahayna salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh waxaan la hubin oo lagaba sheego xadiidka on sidii loo sheegin dadkiina ay shareeca iyo diin kaba dhiganayaan waa dee khatartaa weyn baa kuma suganoo marka waa isdhowrkoodii iyo isilaalintoodii iyo bal taas bayd walow ibnu cumar uu kaba mid yahay dee saxaabadii toddobada ahayd ee mukiriinta ahayd ama axaadiistooda ay kunka kaba badnaayeen waayo waa asxaabtii axaadiisa badnayd weeye ama toddobada mukiriinta la yidhaha buu mid kamida yahay laakiin haddana saciid wuxuu leeyahay intaa aan wada soconay xadiidkanun baan kaba maqlay oo wuxuu uhi qaala kunaa waxaan ahayn cinda nabiyi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilah agtiisaanu kuma sugnayn fa utiya waxaa loola yimi oo loo keenay bijumaarin jumaar markuna waa wax horta geedkaa dee dakhiisha lagala soo baxo uun malaa wax intaa dhaafsan oo aan kasii garanayaa ma jirto qolooyinkan madiino joogi jiray inay wax inoo kordhiyaan mooyaane waxaana ay tahay maaha midhihiisii maaha wax kollay midhaa kala baxa maaha waa geedka dhexdiisa ama jiridiisa ma garan karo dee marka ay roonaatay iyo bal ama intay yar tahay mooye wax adigu lagala soo baxaya waa shay ama ay kollay jilicsan oo ay jumar kaba cabiri jireen barhkood mukeeda ay ka cabiraan kol shaxmigeeda iyo xaydheeda ay kaba cabiraan oo gudihiisa lagala soo baxayo laba cunaye oo kale kollay imanaan suurtogeli waaban doonay waktiyadaa kolkol aan tegay madiine oo kale bal iyaday qoloyna igu ballan qaadeen inay tusaan ay sii diyaariyeen tad maka isku aragnaa haddana ismaanaan helin bal waxa weeyaan mise waa geedka timirta ahoon qalbigeeda ay ka cabiraan shaxmigeeda way ka cabiraan mukeeda way ka cabiraan oo wax dhexdiisa lagala soo baxo jilicsan oo lana cunayo laba keenay ingeedkaa lagala baxay jumaarkaasi inuu sii jirayay aan kale taasna ma dabdin karo kollay waxyaalo waaba dhici karaa inay waxyaalo yimaadaan bal jumaarkaas baa la keenay de ciddii bal qolooyinkan yaa cid wax kordhinaysa miyay jiraan dee dhowr baa kollay ku joogtaa qolooyinkiini madiine waxaa u dambeeyey sheekada miyaad jumaarkaa wax kayn maqalin karayo adigu bal jumaarku waa taasi jumaarkaasaa la keenay wax saas oo kale uno malaa romangeedii oo kale ama waxyaalo une waa geedka timirta un waa wax geedka dhexdiisa laga saaro wey fadakara markaasaa muxuu yihi rasuulka ilaahay baa deeta yeelay xadiidkan uu sheegay fadakara wuxuu sheegay binaxwi xadiisihima xadiidkoodii wax laba mida balse baa nisqooyinka malaa dhacday nisqooyinkii hore qadiimkaa barhkoodna waxaa dhacay binaxwi xadiiثii so sheekh moxamed amiin oo saaxib kowkab ilwahaaj idhaa nisqooyinkii qadiimkaa barhkood baa dhacay hadday nisqooyinkii qadiimkaay waxsaa dhaceenna kolley taasaan kuma soconnaa tan iyada waan iska dhaafaynaa waxaan taa u leenahay iminka xadiidka markii hore cabdullaahi ibnu dinaar baa ibnu cumar ka wariyey haddana mujaahid baa ka warinaya ibnu cumar dariiqii mujaahid baa yeeshay dad kala duwan oo mujaahid kaba wariyey markii hore waxaan soo aragnay abulkhaliil adubaci iminkana ibnu abi najiix baan haynaa markaa laba nin inoomay horreynay nin keliya inoo horreeyey marka laega cidda mujaahid ka warinaysa waayo waa dariiqa mujaahide oo dee waa inay haddaan nidhaha binaxwi xadiiثi waa binaxwi xadiiثi abilkhaliil adubaci oo kan iminka aan ka soo baxnay can mujaahid can ibni cumar haddii binaxwi xadiiثimaa laba yidhaaho dee marka ay noqoto mujaahid iyo ibn maalan ibnu dinaar oo kale mujaahid waan haynaa ee dee ibnu dinaarna mid keliyuu noqonaya bal waxaan leenahay sidaasou sheekhaasi yidhaa tanna wuxuu kuba tiriyaa tasxiif inay tahay نسqooyinkii qadiimkaa buu yidhaahaa barhkood bay taasi kuma sugan tahay hadday taa tahay waa binaxwi xadiiihi baan leenahay waa xadiidkii abulkhaliil duraci mid daba mida ayuu ibn abi najiix mujaahid kaba wariyey waana ka aan kaba soo baxnay wax meel kalena way noo dambaysaa kale وxadثna بن نmayri qاaل xadثna abي qاaل xadثna صayفun qاaل samictu مuجaahida yquل samictu بن cmra yquل utiya rasuul الlahi صلى الlaهu عalيه وsلم bijumaarin weliba xadiidkii mujaahid can ibni cumar maantana maxaa yimi sayf bal waana nin kolley muslim markaan eegna kitaabkeena wax sayf la idhaha ninkan u baaba jira waana nin hiqa ah sayf waxaana sheekhu halkan kaba soo naqlaya bukhaari inuu yidhaaha wakiicna sayf abu sulaymaan buu yihi yaxya alqadaanna sayf ibnu sulaymaan waana kaxaafilaya ishtibah saasa ama dhib saasi ma jirto iyadoo kunyadiisu abu sulaymaan ahayd buu ibnu sulaymaan noqonaya laakiin ibnu mubaarak oo kale ayaa sayf ibnu abi sulaymaan eh bal sayf ibnu abi sulaymaan ama sulaymaanba haddaan idhaahno waa nin hiqa ah wax sayf la yidhaahana kitaabkeena ninkan oo keliyaa jira dhowr meelood horena waan kuma soo aragnay haddaba sayf baa xadiidkii ka wariyey mujaahid markaa muxuu yihi samictu bna cumara yaquulu utiya rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam bijumaarin rasuulka ilaahay baa waxaa loo keenay jumaar fadakara naxwa xadiiihim markaa sayfna raggii hore xadiidkoodii wax lamida ayuu sheegay halkana waa meesha labaadeen sheegaye haddaan eegno mujaahid ciddii ka warisay ibnu abi najiix iyo abulkhaliil baa inoo horeeyey iminkana sayf waa ninkii saddexaad ee markaan eegno lafdigana daahirku muxuu keenayey in la yidhaha fadakara naxwa xadiiihimaa oo sayf fadakara wuxuu sheegay sayf naxwa xadiiihimaa abulkhaliil iyo ibnu abi najiix xadiidkoodii mid laba midoo la tasiyayay waxaanu leeyahy sheekhaan sheegayaa aan magacaabay nusqooyinkii qadiimka ahaa ee kitaabka barhkoodna way dhacday tasniyadu kolley waana sida sawaabkee laakiin waxba taxriif ma sheeganayne way iska jirtaa luqada carbeed ee luqaadka kale luqada fasiixan ujeedaa kolkol iyadoo dee jamacii wixii laba iyo wixii ka badanba jamac lagaba dhigo oo iyadoona imika laba un ay yihiin haddii jamac si loolaba mucaamaloodo bal waxaan filayaana malaa dee waa luqadan fasiixee luqada carbeed ee ayaa mufrad iyo musana iyo jamcay jiraane luqaadka kale guud ahaana xataa suuqdiga eeg ama luqaadka kale malaa iyo afafka kale waa dee ama mufrad iyo jamacun baa jireen laakiin tasniyo gaar ahaan loo isticmaalo dee silay luqaadka aad bay uguba yar tahay oo wixii bal maalan haddaan cadad la raacinahayn waxaa dhici karta siiqadii jamca ayunbaaba luqaadka la wada isticmaalahay laakiin luqada carbeed baa dee mufrad iyo musano iyo jamc haddaan idhaahna iyadana way jirtaa cinda nuxaab barhkooda isaan iyo wixii ka badanba waa jamac waa la noqonaya binaxwi xadiiihim inagoo labadii jamac kaba dhignayna bal way dee ixtimaalaysa iyagoo aynu taxriif iska dhowrno aan idhaahna arrinkani waa taxriife calaa kulli xaalin labaa inoo horeeyo sayfna waa waawafaqsan yahay labadii hore xadiidkoodii ibnu cumar kamay mujaahid kaba wariyeen mid laba mida ayuu mujaahid kaba wariyey xadثna abu bkr بن abi شhaybةa qاaل xadثna abu usamaةa qاaل xadثna cubayd الlahi بn cmra can naafici can ibni cmra imankaa waan ka baxnay mujaahid iyo dee markii hore ibnu dinaar baa ibnu cumar ka warinaya maanta mawlihiisii naafic baa xadiidkii ka warinaya waa nin saddexaad can ibni cumara qaala kunaa waxaanu ayn cinda rasuuli الlahi slى الlahu عalيه waslm rasuulka ilaahay agtiis faqaala wuxuu yihi dee kolley qariinaduna way jirtay oo dee ruuxii aada usii baraarugaa uu dareemi karo akhbiruunii io warrama bishajaratin geed shibhi aw ka rajuli lmuslimi manaa shibhi wixii dee iyada loo idaafaynayey baa xadfan oo ka rajulilmuslimi baa inoo la mida waana shake macnuu markaa muxuu noqon bishajaratin shibhi rajuli lmuslimi weeye ninka muslimka oo kalaa amase bishajaratin ka rajulilmuslimi markaa shibhidaan tuuraynaa geed ka rajulilmuslimi ninka muslimka oo kale ah xagga nafcigeeda iyo khayrkeeda badan geedkaasoo laa yataxaatu waraquhaa caleenteedu aanay daadanahaynba marna aanay caleentu ka dhicin iyo jiilaal iyo dee bal taas caleenteedu ay baaqigaa iyo qaa'imkaa ay tahay geedkaa ii sheega qaala ibraahimu lacalla musliman qaala bal intan aan sadarkan aan ka yar boode siaan u yartawjiino amaane markaa ibnu cumar baa wuxuu yihi qaala ibnu cumara ina cumar baa wuxuu yihi fawaqaca fii nafsii naftaydii waxaa ku dhacay oo naftaydii annaha nakhlatu taas baan dareemoon fahmay inay geedkan timirtaa ay tahay wara'aytu abaabakrin wacumara markaa laakiin waxaan doonay inaan idhaaho waa geedka timirtaae laakiin waxaan arkay abaabakar iyo cumar oo laa yatakalamaani iyaguna dee sanuu isagu fahmay umay fahmin dadkii kale toddobada ahaayee meesha fadhiyeyna waa kuwa dhirtii baadiyaa u kacay iyagoon hadlahayn fakarihtu waxaan nacay an atakalama inaan hadlo aw aquula aan idhaaho shay-a shay aan idhaaho waan xishooday oo dadkii anaa uguba yara markii dambe u aabbihi u sheegay baa faqaala cumaru cumar wuxuu yidhi laan takuuna inaad aatid qurtaa mid yidhi oo hiya nakhlatu ayaa axabu ilaya min kada wakada waxaa iyo waxaas baan kaba jeclo de waa arrin nijaabadiisa iyo fahamkiisa iyo dakihiisa tilmaamayayo ammaana uu ku mudan laayo duco qaala ibraahimu lacala muslima inta kale waan soo aragnay waa cibaaradan yarayn ka booday oo qaala ibraahimu lacala muslima manaa ibraahimkani horta waa ibraahim ibnu sufyaan abu isxaaq weeye wuxuu leeyahy lacala waxaa laga yaabaa musliman qaale inuu yidhi wa tu'ti ukulahaa inuu intaa yidhi riwaayadiisa xadiidka uu warinayey wakada wajadtu cinda gayri ayضa ay waqaca waxa dhacay cindii wakada wajadtu cinda gayri ayضa gayrkay agtiisana sidaasaan kuba arkoon ka helaye walaa tu'tii ukulahaa kula xiinin oo waxa weeye waa istishkaal uu yar muujinayo ibraahim ibnu sufyaan muujinayo wuxuu leeyahay waxaa la arkaa inaan anigu qaldamay oo muslim uu yidhi xadiidkan markuu warinayey أخبروني بشجرة شبه الرجل المسلم لا يتحاط ورقها وتؤتي أكلها كل حين إنسان مسلم رواية سهيدة لكن أنا قلد إيقا دعي ذاتكي كلنا واتنكبا أركي حديث كورنية محو نقضي ولا تؤتي أكلها كل حين حقه استشغال صدينا وحوية نو إمام كاما إبراهيم بن سفيان wuxuu leeyahay imanka haddii laadan aan ku camal ku xidhno oo watu'ti oo dee ficilkana laadani ay anfiyeyso waxaa macnuu noqonayaa walaa tu'tii ma bixinayso oo ukulaha midhaheedii weeye oo wixii laga cunayay kula xiinin sanad kasta iyo taas ee waxaa la arkaa marmarun inay kaba yimaadaan macnihii loo jeedayna kaasi ma aha macnuhuna waxa weeyaan watu'ti waa fawaa'ideedii baa la tirinayay inaan caleenteedu daadanahayn inay nafcigaa kaloo kale a leedahay khayrka iyo wanaagga ay leedahay wa tu'tii ukulaha kula xiinin waxaanay iyadu la imanaysaa bixinaysaa midhaheedii sanad kastaba oo sanadiiba waatan dee mar kasta dha ama sanad kastaba dhalaysa marka taas baa maqsuudku ahaaye laakiin wuxuu leeyahy riwaayadaydii waxa dhacday walaa tu'ti macnuhuna waa isbedelaya markaa u malayn maayo muslimiinu saa yidhi xagga iyaga inay arrinku kaba yimi baan u malaynayaa ee muslimtii uu yidhi ahayd watu'tii ukulahaa bal intaas baa hadalku yahay laakiin culimmadu waxay leeyihiin hadalkani sidaa uu yaallo dee san uu mooday ibraahimna maaha qaladna maaha bukhaarina saasunbaa dhacday oo laadu way jirtaaye laakiin arrinkaa ah laadani kuma in tu'tii ukulahaa kuma ima anfiyeyso ee waxay ahayd laa soo noqnoqotay oo laa yataxaatu waraquhaa walaa walaa oo bal maalan taas oo kale iyadoo waxyaalo kaleo gelayeen oo la xadfay baa la tirinaya oo wixii nafcigeedii baa la tirinaya caleenteedu ma daadanayso arrinkeedu saas ma aha saa ma aha laa yusiibuha kada laa yusiibuha kada marka walaa wixii ay gelaysay uunbaa xadfane tu'tii uku lahaana hadal la bilaabayo ayay noqon bukhaarina sidaasaa dhacday markaa laabaa lagu joogsanayaa kalaamkuna raawigino waxyaalihii kale isku cadfanaaye laadan la socday un baanu sheegin tuuti ukulaha kula xinina waa hadal la bilaabayo saa daraaddeed wax khada oo ku jiraa ma jirto qalad ku jiraa ma jirto oo san ibraahim imanka uu muslim iyo bukhaariba ay ku wariyeen ee walaa waa hadal go-an tuuti ukulaha kula xinina waa hadal bilaabmaya isagii laakiin wuxuu u qaatay inay iskuba xidhan yihiinoo markaa macnihii uu isbedeluu noqdo sanad kasta midhaheeda ma bixiso dee taasna waaqaci ma aha taasuu u qaatay laakiin arrinku maaha saasuu kuma saxsan yahay macnuhuna laa soo noqnoqonaysay weeye wixii gelayeyna uu xadfan yahay ay anfiyeysay tuti uku lahaana hadal bilaabmayo iyo markaa saa daraaddeed wax qaladoo jiraa ma jiraane waa san muslimu kuba wariye baabu taxriishi shaydaani shaydaanku isku dirkiisii uu iskuba dirayey dadka iyo wa bacihii diritaankiisii ama saraayahu ciidamadiisa iyo waa kuwa uu dee uu dirayo junuudiisa dadka si ay usoo fidneeyaan uu dirayay lifitnati naas dadka fidnayntooda taas buu baabkeedii yahay bal wixii ku yimi caddayntii iyo weliba wa ana maca kulli insaanin insaan kastaba qariinan ku la socda oo shaydaana oo isaga u gaara ayaa ruux kastaaban leeyahay oo dee wuxuu la socdaana xumaan unbuu ku dhiirinaya ay tay markaa in laga digtoonaado lays jiro oo layska ilaaliyo bal taas buu baabkeedii yahay axaadiia waan wada arki doonaa xadaثna cثman بn abi shaybata وaisxaaq بn ibrahima qaala isxaaq akhbarana o qaala cثman xadaثana jariir can اlacmashi can abi sufyaana can jaabirin acmash wuxuu ka warinaya abu sufyaan dalxat bnu naafic dalxa kaba warinaya jaabir ibn cabdillaahi oo qaala wuxuu yihi samictu الnabiya salى اllahu عalayh wasalam rasuulka ilaahay baan maqlay yaquulu xaaluu ku qowlayo ina shaydaana shaydaankii qad ayasa uu quustay an yacbudahu inay caabudaan almusalluuna dadkii tukanayey fii jaziirati اlcarab jaziirada carbeed dadkaa kuba noolee tukanaya mu'miniintii inay wada ridoobaan oy gaaloobaan oo isaga caabudaan dee asnaanba caabudaan iyo wixii hore la caabudi jiray ina isagaa u qurxinayo o ugu yeedhayo cibaado isagii la caabudayay noqonaysaa taa uu ka quustay waa mucjiso mucjisaadkii rasuulka ilaahay kaba mid ah haddii dadka qaarkood ay dee xataa waqtiyadii dabadii ay ridoobeen haddana waa tii ay sooba laabmeenbo in jasiirat alcarab ay shirkigii iyo kufrigii iyo rid ay ku laabanto taa shaydaanku kaba quuste walakin fi taxriishi baynahum walaakin yasca wuxuu u socdaa u sacyayaa ku dadaalayaa fi taxriishi waa isku dir baynahum dhexdooda oo dhexdooda si uu caloolxumo u geliyo dagaalla ay u dhacaan oo ay fitani u yimaadaanoo bal taas waa iyaga dhexdoodii inuu isku diro oo markaa halkaa muran iyo khilaaf iyo dagaalla iyo fitnada ay yimaadaan taas buu u sacyayaa shaydaankii macnaa taasna waxa weeyaan waa dignin la isagaba digayo oo shaydaanka xaaladiisa iyo umuurihiisa iyo waxa uu laba socdo lagaba digayo waxadaثana abubakr بn abi shaybata qaala xadaثana wakiicun xa waxadaثana abu quraybin وxadaثna abu quraybi qaala xadaثna abu mucaawiyaةa kilaaهuma can اlacmaشhi bhada اisnaadi waa isnaadkan imakaan kaba soo baxnay marka adigu waxa weeyaan un waxyaalahan dee dhacaya badan waktigeena waa mucjisa labaduba inuu dee aan isagii la caabudahayn oon cidi asnaam ku caabudahayn jaziiradii carbeed oon rabbi loogu shariig yeelin guud ahaan waa taas rasuulka ilaahi waa kaba waramay in shaydaanku uu ku dadaalayo inuu iskuba diro waa ta aan arkayna dee fitantan imikana waaqaca bal sii badnaanaysa uunee dalal badan oo dee dalalkii mandiqadaas saamaysay bay dhexdoodii ay islaynayaan oo kale waa shaydaanka dee taxriishkii arrinkuna waa dignin umuuraha la ysagaba digayo oo la leeyahay bal waxyaalaha ka digtoonaada iska jira laba leeyahay bal taasoo labada waa mucjisaadkii rasuulka ilaahi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh iyo calaamatii nubuwadiisa xadaثna cثman بn abi shaybata وaisxaaq بn ibrahima qaala isxaaq akhbarana waqaala cثman xadaثna jariir can اlacmashi can abi sufyaana can jaabirin qaala anahu qaal samictu الnabiya slى اllahu عalيyه waslama yaquulu ina carsha ibliisa ibliis carshigiisu cala اlbaxri bada korkeedu aaday halkaasu carshigiisa iyo sariirtaa boqortooyadiisa dul dhiganaya fayabcaثu wuu dirayaa sarayaahu waa ciidamadiisi iyo junuudiisi ayuu dirayaa fayaftinuuna annaasa dadka ayay fidmaynayaan oo halkaasuu kala dirayaa ciidamadiisii oo uu dadku kusii dhex daynayaa markaasay iyaguna dadkii ay fidmaynayaan fa acdamuhum ka ugu weyn cindahu ay cinda ibliisa agtiisa xagga mansilada ka ugu dhow isaga ee ugu weyn xagga mansilo acdamuhum fitnatan ka ugu fidno weyn weeye oo midba midka uu ka fidnayn badan yahay ee uu kusoo guulaysta wixii loo diray ayaa isagana dee dalacaadiisa iyo inuu isaga lagu dhowaado ay noqonaysaa kale riwaayaadka dambe ay noo sii caddayn xadaثna abu quraybin mxamed ibn اlcalaaءi وaisxaaq bn ibrahima wlafdu labi quraybin qaala akhbarana abu mucaawiyata qaala xadaثana alacmashu can abi sufyaana can jaabirin qaala qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayh wasalam ina ibliisa ibliis yadacu waa dhigayaa carshahu carshigiisa cala lmaay biyaha korkooda waa badda si aynu soo marray lafdiga hore uma yabcasu wuu diraya saraayahu jamcu sariyatin waa ciidamadiisii buu dirayay ee junuudiisii faadnaahum ka ugu dhow minhu ay min ibdhiisa mansilatan xagga martabada iyo mansiladu acdamuhum fidnatan ka ugu weyn weeye xagga fidnada oo ka isaga iyaga ugu weyn isaga xaggiisana ugu soo dhow waa ka ugu fidno weyn yaji uu imanaya axadu midkood baa u imanayo fayaquulu wuxuu odhanayaa facaltu kada wakada waxa iyo waxaasaan soo sameeyey waxaasaan soo sameeyo wixii uu sameeyey ama dadka ku dhiiriyey oo kuwa fidneeyuu sheegayaa fayaquulu ibliis baa odhan maa sanacta shayan waxba maad soo samayn waxaase wax ma aha maad samayn waxba qaala wuxu uhi uma yaji axadu midkood baa imanayo fayaquulu wuxuu odhanayaa maa taragtu waa ruuxii ibnu aadamka ah ee uu fidnaynayay kamaan tegin xataa faraqtu inaan kala kaxeeyey baynahu wa bayna imra'ati waa fasaad aada iyo aada u weyn guri dhan oo dhisnaay oo la dumiyo oo dee bal maalan dadkii ilaa la kala kaxeeyo bal halkaa ilaa aan isaga iyo naagtiisii kala kaxeeyey anigu ninkii maan daynbo kamaan tegina waan laazimay qaala wuxuu idhi xadiidkii rasuulka ilaahay weye fayudnihi wuu soo dhowaynayaayoo ibliis minhu xaggiisuu ninkii u soo dhowaynayaa wayaquulu wuxuu odhanayaa nicma anta ay nicma rajulu wey waa ninka ugu fiican baa tahay anta adigu waa makhsuuskii almaqsuusu bilmadxi anta oo macnaha waa shaksi ka ugu fiican ee ugu wanaagsan baa tahay kol haddaad taa ku guulaysato ood guri dhisnayn guri dhisnaa addee dumisay oo dadkaa kala kaxaysay isagiibuu aada u ammaanaya waan u soo dhawaynaya qaala lacmasho acmash baa wuxu uhi uraahu waxaan u malaynaya abu sufyaan qaale inuu yidhi riwaayadiisa uu xadiidka warinayey jaabir kaba warinayey fayaltazimu markuu saa idhaaho yaltazimu an yadumahu ilayh waye uu qoroqoraysanaya isku soo dhejinaya xaggiisuu dee isagii usoo dumaya waa mucaanaqa ahaan iyo iltizaam waxaanu ku odhanayaa nicma anta nicmadu waa tii alfaadii madxiga ama dee ficilkii madxiga ahaa keenayey linshaa ilmadxi oo almawduucatu lilmadxi weeyaan oo uu ammaanayaayo macnaa arrinkan buu aad ula dhacayaa cajab gelinayo waa fidnadii weyneyd oo markaasu dee isagiina waa ka ugu dhow buu noqonayaaba xadaanii salamatu bnu shabiibin qaala xadaana alxasan bnu cayan xasan bnu maxamed ibnu cayan qaala xadaanaa macqil macqil bnu cubaydillahi aljazari waa dad aynu soo aragnay can abi zubayri can jaabirin anahu samica anabiya sala allahu calayh wasalama yaquulu yabcasu wuu dirayaa ashaydaanu shaydaanku sarayaahu ciidamadiisa iyo ayuu dirayaa fayaftinuuna naasa dadkay fidnaynayaan fa acdamhum ka ugu weyn cindahu agtiisa mansilatan xagga martabo wa acdamhum ka ugu weyn fidnatan wa midba midka uu ka fidno badan yahay iyo fidnayn uu dad fidmeeyo ayuu isaga agtiisana uga dhow yahay mansiladiisuna ay ugu markaa dee ay noqonaysaa mid ka sarreysa manaasilshii dad kuwa kale ay lahaayeen bal kolley axaadiisan dee waa ibliis iyo waxyaalaha uu la imanayo dee fitantiisaas oo kale de waana tan way noo dambaysaaba ruux kastaana mid isaga ukhaasa inuu leeyahy dee kuwa caamkiina way jiraanba arrinkuna waxa weeyaanuun dee shaydaan waa ka ina laazimaya kuna dadaalaya inuu bal dadkii uu fidneeyey fidnadiisa kama mitay tafriiqa rag iyo dumar laba kala kaxeeyo guryihii dhisnaa laba dumiyo arrinkuna waa taxdiid dee waaqiciina laynoogaba warramayo laynoogana digayo bal shaydaan iyo waswasadiisa inaan aqaballa iyo taxriishkiisaas oon iskaba ilaalino oon kaba digtoonaano xadaثna cثmaan ibn abi shaybata وisxaaq ibnu ibraahima qaala isxaaq akhbarana waqaala cثmaan xadaثana jariiru can mansuuri can salim bni abiljacdi can abihi salim bn abiljacdi hore ayaynu marar kala duwan soo marnay waa nin caalimaa oo taabiciya weeye aabihii abuljacd magaciisana raafic baa la yidhaha waa abuljacdi kolley isaguna waa nin hiqoo mukhadramo weeyaan waa hiqo waana mukhadram waa dadkii waqtigii rasuulka ilaahayba soo gaadhay taabici weyn weeye xadiidkan baanu leeyahay isagu muslim dee maha sida inankiisa maaha ee maka waa xadiidkan fardiga ah can cabdillahi bni mascuudin qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu yidhi maa minkum idinka mid maaha min axadin ilaa oo uu idinka idinka mid yahay shaksi rag iyo dumarba waqad ukila bihi waxa loo wakaashay lagu sii daayo loo wakaashaybaa lala xidhiidhiyey qariinuhu saaxiibkiisi iyo rafiiqiisii min aljini jinka xaggi waa shaydaan waa kaa xumaanta wada waa kaa isagu dee shar un ku waswaasinaya macnaa mid kastoo idinka idinka mida qariin iyo ku la socdoojina ayuu leeyahay taas weeye oo bal taas weeye kolley suurat lqaafna waaba tan soo dhacay iska daa suuratu qaafna ay kuba timi khaasatan waqaala qariinuhu haadaa maa ladaya catid waxa lagu fasiray malag loo wakaashay oo qariinkaas malaa'igta lagu fasiray laakiin ta dambe qaala qariinuhu rabbanaa maa adgaytuhu walaakin kaana fii dalaalin baciid shaydaankaa laguma fasiray le anigu maan halayba waan u yeedhay une dee isagaa marka horeba dalaal baciida kuma sugnaayo ajiibay ee anigu mid haleeyey maaho taa dambeba waxa lagu fasiray waa kii shaydaanka ahaa ee qarinkiisa ama ta hore iyada malagii loo wakaasho dee ruux kasta kolley labada qariin waa wada leeyahay ayaa laguma fasiray ka hore ee taa wowda ay la socoto waqaala qariinuhu ama qaala qariinuhuda dambe waa shaydaankii waa laguma fasiray waana kan xadiidka inooguma sugan mid kasta wuxuu leeyahay qariin jin ah qaalu waxay yidhahan wa iyaaka yaa rasuulalahi adiguna rasuulka ilaahay o miyaad leedahay ine rasuulka eeg muxuu yihi maa minkum min axadin eeg axad waa nakiro siyaaq nafyi kuma sugan nakiradna markay siyaaq nafyi ku sugantahay cumuum bay faa'iideysaa welibana min baa la socota waa min zaa'ida ah halkan mintan jaaradii waxaana ay keentaa oo mintu markay saas oo kale nakiradaa siyaaq nafyi ku sugan ay gasho kolkolin marka aanay mintan ila socon daahirun bay ku tahay cumuumkii laakiin haddii mintu ay laba socoto nas ayay ku noqonaysaa macnaa waa shay sariix ku ah cumuumkii inay faa'idaynayso dee cid kastaa markaa way soo gelaysaayo litansiis alcumuum baa minta looga ziyaadiyaa meelahan markaa cumuumkan nakirada kaba dhalanaya caddayntiiyo in laga dhigo wax nas ah wax sariixa waxaan dee ixtimaal kale ku sugnayn ixtimaal kale markaa ma jirayo xaggii cumuumkii ixtimaal kale oon cumuum la-aani kuma imanayso marka taas bay kaba qaateen oo rasuulka ilahi baa yihi ruux kastoo idinka idinka mid-i waxaa loo wakaashay lagu sii daeyo lagu daray qariin jina markaas yidha adiguna rasuulka ilaahay o ta qaala wuxuu uhi wa iyaaya aniguna waan leeyahay qariinkaa jinka ahe ilaa laakina ana allahi ilaahay baa acaananii caleyhi igu kaalmeeyey waa cismadii ilahay baa igu kaalmeeyeyoo fa aslama waa hoggaansamay waa isdhiibay oo markaa falaa yamul ya'murnii ima amrayo ilaa bikhayrin wax khayra un mooye isagu shar ilama imanayo xumaan iguma wasaasanayo dee waa mawdicii cismada mawqicii cismada oo dee rasuulka ilaahay waa macsuumkii markaa xumaan aniga ilama imanayo wax khayra un mooye wax kale iguma waswaasinayo taas buu dhi bal laftiga faasramana kolle waan kusoo noqonaya waa laqba un taasi ama ma laba macnuu leeya mid ahaan bal saddex macnuu leeya mid ahaan bay faasrama noqonaysaa ta aan ku laqbeeyey macnaa istaslama waanqaada waa hoggaansameeyo waa isdhiibayo markaa xumaanun mooye wax me wanaag mooye wax kale lama farayo wixii kale macnaha waan yar dambaysiistay waayo laftiga u dambe an udambe xadaثna بن المثنى وبن بشhاaر qال xadaثna عبد الرحمن yعnي بن مهدي عن سفyان وثور ح وxadaثna أبو بكر بن أبي شhيبة qال xadaثna يحيى بن آdم عن cmاr بن رزيq كiلاahma cmاr بن رزيq iyo سفyان الthوري labadooduba can maنصuuri bay ka wariyeen بisnaadi jariidi jariid isnaadkiisii makaan kaba soo baxno muxuu ahaa وعan maنصuuri عan sل بن أbي الjacd an de waxa weeyaan عan أbيه عan cabdاللahi بن مسعوud مثل xadيiثi xadيiثkii jrيir mid laba mida غayr أنa في xadيiثi سفyاana سفyاan riwaayadiisa waxaa kuma sugnayd وqad ukila bihi qariinuhu min الجiن وaqariinuhu min المalaaئika inta ba macnaa mid kastaa wuxuu leeyahay kaas dee qariin jin iyo qariin malaaئig malaaئigtu khayrun bay kuba ilhaaminaysaa waa ilhaam khayr in kan kale isaga waa shar iyo xumaan buu laba joogaa mid kastaaba labadan qariin waa leeyahay xadaثnي hاrون بن سعيid الأyلي qال xadaثna بن وهب qال أخbarnي أbو صkr عن بن qصayd xadaثh أنa curwaةa xadaثh أنa caiشhaةa mna بن qصayd ba abu skrin u waramay abu markaas isagana waxa waramay iبن qصaydna waxa weya curwe bal kolley abu skrin labadoodaba horeynu marar kala duwan usoo maray abu skrinna kunyadiisa sheekaba halkan inooguma sheegaya شharxe xumayd ibnu ziyaad alkharaad baa la idhaah waa nin reer madiinoo markii dambe masar degay ibnu qusaydkana waa yaziid ibnu cabdillaahi ibnu qusayd ayaaba la yidhaah yaziid ibnu cabdillaahi ibnu qusaydo waa awowgii weeye magaciisa yaziid baa laba idhaah labadooduba waa siqaadii ruwaadda yaziid waa taabici ninkaa kalena waa saadisa ama waa atbaacu taabiciintii raggii ugu waaweynaa un haddaba ibnu qusaydkaa taabiciga waxa warramay curwat ibnu zubayr isna taabiciya wuxuu ga warramayna ana caaishata zawja nabiyi sala allahu calayh wasalam xadathatu way u warrantay oo waxay ugu warrantay ana rasuula allahi sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay kharaja inuu baxay min cindihaa agteeda leylan habeen buu ka baxay ana wakti habeenaa rasuulka ilaahay baxay qaalat waxay tihi fakirtu calayhi dee waa dumar kalley waan hinaasay oo waxay u qaadatay rasuulka ilaahay waa habeena hadduu baxay inuu guryihiisii kale mid ka mida ama dumarkiisii kale mid kamida u tegey taas bay la hinaastay fajaءa waa yimi rasuulka ilaahay faraa waxaa kamasna cadhadan cadhaysnahayo dee waxaa samaynayo ayuu arkaya waxyaalo faqaala wuxuu yihi maa laki ya caaishatu waxaa kuu sugnaaday muxuu yahay caaishay akirti miyaad hinaastay faqultu waxaa ihi wamaa liya waxaa ii sugnaaday muxuu yahay oo laa yaqaanu aan u hinaasayn misri anigoo dee gabadhaa dee shaabada ah taas oo kale ah calaa misrika adoo kale oo dee sayid albashar aanan ugu hinaasahayn haa waan hinaasay faqaala rasuul اllahi salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilaahi baa wuxuu ihi qad jaءaka shaydaanu kama shaydaankaagii baa kuu yimi shaydaankaagii ayaa kuu yimi o dee waxyaalahan isagii kugu xambaaray qaalat waxay tihi ya rasuula اllahi awa maciya shaydaanu aniga macayga ma shaydaan ba ma shaydaan baa ila jira qaala nacam haa buu ihi qultu waxaan idhi wamaca kulli insaanin insaan kastaba maciisa miyuu shaydaan yahay qaala wuxuu yihi nacam haa qultu waxaa ihi wamacaka yaa rasuula allahi adiga macaagana rasuulka ilaahi shaydaan miyuu yahay shaydaan kula socdaa ma jira qaala wuxuu uhi nacam haa walaakina rabbii rabbigay baa acaananii ikaalmeeyey calayhi isaga korkiisa oo dee waxa weeye waa taasa lafti kuma yimi nebi aadam oo kale shaydaankiisa waa kaa xumaanta kuma wasaasinaya ama ibliisa laakiin rasuulka ilaahay cismadan baa jirtay oo cananii calayhi waa ii kaalmeeyey xataa aslama ilaa uu islaamay taas bal xadiidka horta waa macnihiisu waa inoo cadyahayoo ruux kastoo basharkii kaba mid ah qarin jinaa la socdo ama qarin shaydaana saa qarin malaa'igiba uu laba socdo qarinka malaa'igtii waa ilhaam khayr iyo wanaaggiibuu ulaba socdaa qarinkan jinkuna xumaan iyo shir buu ku waswaasinaya marka arrinku waxa weeye xadiidku u yahay digniin laysaga digayo bal oo laynooga digayo fidnadaa qarinkaas waswasadiisa iyo eeduhiisaasoo waxaa laynoo ogeysiinayaa qarinkaa shaydaankii inuu hadiyo goor maceena yahay isagu ma qafloonayo wuxuu mar kastaba diyaar u yahay si uu inoo hadlayn lahaa markaa arrintii ka digtoonaada weeye iska ilaaliyo bal macnuhu waa taxdiir si aan isaga ilaalino isaga joogsan aan isaga dhowrno oo bal matalan waswasadiisa aynaan ugu dheganuglaan taas baa macnuu yahay taasi waa xadiidka macnihiisa guud weeye xadiidka jumla kuma sugan fa aslama intan culimmadu laba dabdi bay ku dabdiyeen laba riwaayo mashhuurana weeye midi waxa weeye in la yidhaha fa aslamu ficil mudaaric uu noqdo kumaan laqbayn markii hore kolley waana ibnu cuyeyne iyo aan filaya ti uu soo noqonayay fa aslamu oo markaa macnuu muxuu noqonayaa laqbadii baan taa ku laabmayaaye ilaa laakiin an allahi ilaahay baa caananii calayhi isaga iigu kaalmeeyey korkiisaoo fa aslamu waan badbaadayaa maxaan ka badbaadayaa sharkiisa iyo dhibkiisa oo markaa ficil mudaaricun uu noqdo oo sharkii uu lahaa anigu waa layga ilaaliyey layga xafiday oo sharkii baan ka badbaadaya marka hadalka ma yaalo imaka halkan dee waa islaamayo isagii baa taase anaa ka badbaadayay waa ficil mudaaric marka waa dabdi riwaayo mashhuura weeye bal riwaayada kale halkan lasoo naqliyeyna ee inoo taaleen ku horreysiya waa ta xarakadeed inoo taalee fa aslama waa ficil maadi bal xarakada yar baa eeg xurufta waa isla mid haddii miimtii aan damino mudaaric buu noqday haddaan minti fadxina waa maadi weeye taas inta yarba weeye marka fa aslama in laba macno yeelatay labadaba aan ku laqbeeyey markay noqoto taas in la yidhaha fa aslama wuu islaamay oo jinkii rasuulka ilaahiyo qariinkii sii ahaaba waaba islaamay oo ilaah baa ugu kaalmeeyo waa islaamo dee mid muslima weeyaan oo wanaag mooye wax kale ma farayo waatay culimmada qaarkood doortaan nawiya ay leeyihinna waa macnaha daahirkao uu islaamay marka ay noqoto uu islaamay oo xaggii diintiiba dee ruux muslima marka waxay imaanaysaa shaydaanku bal jinku dee muslim iyo waa kan oo gaalaba waa leeyahy laakiin kan shaydaanka la odhanayo waa gaalkiisa kaa mutamaridkee shaydaanku ma islaami karaa kolle waxay ka ratibmaysaa un xadiidka dabdigiisa ma islaama mise ma islaamo shaydaanku bal jinku sidiisa kale waa u leeyahy lakiin qaybta shaydaanka bal taasi waa macne macnaha labaad ee halkan waana macnaha uu doorto kolley khadaabi oo kale iyo uu doorto isagu rafcaduu doortaa fa aslamu macnaha labaad ee aslama ay leedahay waa tii aan markii hore ku laqbeeyo fa aslama waa isdhiibay weeye waa hoggaansame macnaha bimacnaa inqaada ruuxan islaamkiiba waa de ruux isdhiibay oo dee hogaansamay oo muslimke waxa weeyaan aslama bimacnaa istaslama weeyaan oo bimacnaa inqaada oo waa hogaansamay oo xumaani xaggiisa igama imanayso bal markaa markaan aslaman idhaahno maadigana ay tahay mimtaan fadxino labadaa macno yeelano in la yidhaaho wuu islaamayba oo bal maalan taas imaam nawowiyana wuxuu leeyahay taasi waa macnaha daahirka ah lafdigan ah falaa ya'muruni ilaa bikhayr daraaddeed iyo inaan idhaahno macnaa aslamadani inuu macnuu yahay istaslama wanqaada waa isdhiibay waa hoggaansamay shar iyo dhibi xaggiisa igama imanayso macnuhu u islaamay maaha laakiin isdhibidda waa tan ama iyada aslamu haddaan idhaahno anaa ka nabadgelaya noqonaysaa fic mudaarico sharkiisa iyo dhibkiisaba ana ka nabadgelaya kolley culimmada khadaabi oo kale iyo fa aslamu bay raajax yeelaan aimo kalena aslamaday raajax yeelaan aslamadaasna labadaa macnay leedaho imaam nawowi waxaa kaloo wuxuu leeyahy waxa daahir ama macna islaam oo kale u islaamay inay tahay wallahu subxaana watacaala acla waclam سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم زدنا ولا تنقصنا